Maamulka dowlada hoose ee degmada Togwajale ayaa goob fagaaraha ku gubay agab isugu jira dawooyin dhacay iyo raashin dhacay oo laga soo aruuriyay goobaha ganacsi ee magaalada Wajaale ee Somaliland. Dawooyinka dhacay oo laga soo aruuriyay goobaha ganacsiga gaarka loo leeyahay ayay maamulka degmada Wajaale ku gubeen goob fagaare ah si dadka looga badbaadiyo khatarta ka dhalan karta isticmaalka dawooyinka dhacay. agaasimaha waaxda arrimaha bulshada degmada Togwajale ee Somaliland gudoomiyaha degmada Togwajale iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan maamulka Wajaale ayaa sheegay in sagaal boqol oo karton oo daawo dhacday ah ay gubeen waxaana ay digniin u direen dadka ka ganacsada dawooyinka dhacay iyo sidoo kale shacabka degmada Wajaale inay ka digtoonaadaan isticmaalka waxyaabaha dhacay.
maan waxaanu halkan digniin uga diraynaa cid kasta oo egasbayr haysa oo ka qarisa dowladda hoose ama aan u soo soo wargelin in ganax ku dhici doono oonu tallaabo ka qaadi doono iminka alaabtaa barh bulshada noogu yeedhay oonu ka soo qaadnay barhna annagaa ku qabannay oo ganaax baanu ku fulinay waa siyaasadda xukuumadda madaxweynaha in dadka la ilaaliyo fayadhowrkooga hay-ad quality controla u xil saaran annaga ayaa lafteeda u xil saaran qofkii wax damba lagu arko tallaabo sharciga waafaqsan baa laga qaadi doonaa sagaalkaa boqolee kartoone halkaa ku gubanaya waxaa u badan dawooyin dee dawooyinka expirekaana haddii la isticmaalo cudur baa laga qaadaya marka waxaa jira iyo sharaab fara badan oo iyaguna expire ayaa ku jira ilaa sagaal boqol oo kartoo weeye waxaanu dadweynaha u sheegaynaa inta ganacsatada ah ee ay alaabtoodu dhacday wixii dhacay ee ahayaan inay u keenaan waaxda fayadhowrka waxaa iyaduna muhiima in la ogaado alaabtu marka ay dhacdo ee ay khaayisto waxay isku beddeshaa waa sun sun bay isku beddeshaa halkii awal la isticmaalayey ee nafaqa ahaan loo isticmaalayey ama dawa ahaan loo isticmaalayey ama qurxan ahaan loo isticmaalayey jirhkii bani aadamka waxay u geysanaysaa dhibaato iibkeeda iyo ka ganacsigeeduna wuxuu noqonayaa xaaraan marka waxaa muhiima ganacsatadu inay ogaadaan ka ganacsiga waxyaabaha dhacay in ay ganacsigiina xalaashaa idinka xaaraantinimaynayso o idinka wasakhaynayso bulshadana aad u geysanaysaan dhib cudur iyo xanuun iyo dhibaato waxaa muhiima markaa in arrintaa niyadda aad ku haysaan lagana ilaaliyo ganacsatadiinna iyo dadkiinna walaalihiina inaad ilaalisaan ammaankooda iyo caafimaadkooda iyo fayadhowrkooda shacabka soomaaliyeed ayaa inta badan dhibaatooyin caafimaad darro kala kulma raashinka iyo dawooyinka dhacay ee ganacsi ahaan u yaala suuqyada dalka